الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaynu ku soo jiray mawduucii ku saabsanaa kalaamka ilaahi marka adigu waa ka soo hadallay waxyaalaha marka ay firaqa qaarkood ka yidhaahdeenna waa sheegnay waxaynu tilmaannay qolada ashaacirada iyo maturidiyadu inay markaa odhanayaan waa xikaaya can kalaami illaah qur'aanku laakiin kalaamullahi xaqiiqatan ma aha ilaahayna xaraf iyo sawdba kuma hadlo inay yidhaahdeen sidaas iyadaa baynu sheegnay inay markaa yidhahdeen shaarixna waa ka soo naqlinaya waxa uu odhanayaa وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد والتعدد والتكثر والتجزؤ والتبعض حاصل في الدلالات لا في المدلول وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها فإن عبر بالعربية فهو قرآن وإن عبر بالعبرانية فهو توراة فاختلفت العبارات للكلام قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا آه شارح الطحاوية لفتيس شرح وهذا كان شرحيه dhexdiisu kaga soo naqlinaya inay maaturidadu saa qabaan ashaacirada macruuf bay ka ahayd hadalladooda qaarkoodna waynu akrinay marka in badani waxay yidhaahdaan fitnadii khatarta ahayd ee dhacday fitnatu khalqi lqur'aan waxay ahayd bay yidhaahdeen yani khilaaf weye ma jirin laakiin tashadud xanaabiladu samaysay ayaa sababay inay fitnadaasi dhacdo qaar saasay u cabiraan qaar kalena waxay sameeyaan imaam axmed ayay markay arkeen inuu meesha ku jiro ayay xoogaa dooneen inay ka edabsadaan iyagoo ra'yigaa qolyaha la qaba markaasaa waxay yidhaahdeen tawaruca imaam axmed cibaaradii bay noocan maa la yaro la difayaan tawaruca ama xalaal miradka imaam axmed ayaa diiday inuu markaa yidhaahdo yacni qur'aankani waa makhluuq oo ka xalaal miirtay sidaas aawadeed baa fitnadu ku dhacday a'immada islaamkuna aad iyo aad ayaa marka arrinkaasi agtooda ugu weynaa ilaa uu cali ibnu madiini uu ka yidhi sheikhee bukhaari ina allaha nasara bihada diina ina allaha nasara hada diina birajulayn biabi bakrin yowma aridda wa biaxmeda bni xambalin yowma alfitna ilaahay diintan laba nin buu ugu gargaaray wuxuu ugu gargaaray abubakar buu ugu gargaaray maalintii riddada ee carab markaa in badan oo ka midi ay ridowday oo diintii ay ka noqotay mawqifkii uu istaagay abubakar ilaahay diintan waa ugu nusray nin kalena ilaahay waa ugu nusreeyoo maalintii fitnatu khalqi lqur'aan ay dhacday axmed ibnu xambal ah isagana ilaahay waa ugu gargaaray diintan a'immadii halkaasay gaadhsiinayaan shaykhulbukhaari weeye waana sheekhi kula teliyay saxiixa inuu alifo ardaygiisii buu ahaa bukhaari markaa sidaas yani heerkaasuu gaadhsiiyey iyana waxay ka cabirayaan inay yidhaahdaan ama tashadud xanaabiladu ay samaysay ama xoogaa xalaal mirad uu sameeyey uun oo arrinaan waxba ku sugan uu ka yara baqay in wax ugu soo dhuuntaan aawadeed baa dhibaatada sababtay marka waxa weeye waxaa ka muuqanaysa halkaa faariqu sida u kala wenyahay culamo badan oo ka soo naqlisay ashaaciradu inay qabto cibaarada yacni inay ka qabaan qur-aanku cibaara can kalaam illah inuu yahay cibaaraadkan iyo erayadanna inay markaa makhluuq yihiin na waa jiraan oo a'imo badan oo ahlu sunnaha ka mida baa ka soo naqliyey abu nasri sijsi ka mid yahay oo uu ka mid yahay waxa weeye qawaamu sunna yacni abulqasim ismaaciil ibnu maxamed ibnu lfadli altaybi alxuja fi bayaan lmaxaja uu ka mid yahay oo yani marka waxa weeye culamo badan oo a'immada ka mida ayaa ka soo naqliyey kutubtoodana waynagii ka akrinay oo mansuus bay ku taho bacdi kutubtooda ka midana waynagii sheegnay marka calaa kulli xaal waxaa halkaa ka muuqanaysa faariq weyni mas'alada noocaasa inuu ku sugan yahay faariq weyn inuu ku sugan yahay waxyaalaha ahlusunna waljamaca ay daliishadaan inaan waxa weeye qur'aanku inaanu makhluuq ahayn ama kalaamka ilaahay inaanu makhluuq ahayn waa badan yihiin waxaa ka mid a ilahay waxau uhi qul low kana albaxru midaadan likalimaati rabbii lanafida albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbii walow ji'na bimilihi madada yani qur'aanku yani kalimaadka ilaahay inaynay dhammaanaynin ayaa marka aayadda laga deliishada wakada aayadda kale uu ilahay yidhi walow ana ma fi lardi min shajarati aqlaamu walbaxru yamuduhu min bacdihi sabcatu abxurin ma nafidat kalimaat allah ina allaha casiizun xakiim marka ee waxaa aayaadku inoo sheegeen haddii waxa weeye wax alla waxa markaa biyo jira iyo bado haddii khad laga dhigi lahaa wax alla waxa dhir jirtana haddii qalima laga dhigi lahaa kelimaadka ilaahay lagu qori lahaa dabadeedna kelimaadka ilaahay may dhammaadeen si kasta haddii loo siyaadiyo oo loo kordhiyana oo markaa badaha in in leeg oo kale loogu daro oo dhirta in leeg oo kale loogu daro oo toddoba goor la siyaadiyo inaan kelimaadka ilaahay marnaba dhammaadeen waayo kalaamka ilaahay waa sifadiisii yani marka waxyaalahan markaa yani ku saabsan badaha iyo dhiruhuna waa makhluuq yani makhluuqaadkuna waxay yihiin wax dhammaanayo maxduuda weeyi kalaamka ilaahayna maadaama uu sifadiisii yahay wax maxduuda ma aha marka aayaadka laftooda waxaa laga daliishadaa qur'aanku inaanu makhluuq ahayn ama kelimaadka ilahay inayna makhluuq ahayn waxaa kaloo la mid a alraxmaanu callama alqur'aana khalaqa alinsaana callamahu lbayaan yacni qur'aankii laguma darin wixii la abuuray oo waa la kala farqiyey khalqigii iyo markaysaga qur'aanka alaa lahu lkhalqu walamru baa la mida waxaa kaloo la deliishaday qawluhu tacaala inamaa amruhu ida araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun marka kun hadday makhluuq tahay waxay u baahnaan lahayd wax kaloo lagu abuuro waxaana ilaahay inoogu sheegay wax kastoo makhluuqa in kun lagu abuuray haddii la yidhaha kun waa makhluuq mid kaloo lagu abuuray u baahanaysa wahaakada marka makhluuq in makhluuq lagu abuuraa ka dhalanaysa marka waxay jawaabtu noqonaysaa makhluuqii ugu horreeye kun maxaa lagu abuuray bay noqonaysaa haddii la sallimo inay markaa kun makhluuq tahay marka taas waxa weeye waxaa laazimaysaa in la yidhahdo kun makhluuq ma aha waa hadalka ilaahay sidaas yadaa markaa in la yidhaahdo taas yadaabaa marka ka laazimaysa adilada markaa ku tusinaysa inaanu makhluuq ahayn ahlucilmigu u daliishadeen waxaa ka mid ah magangalka la magangelayo oo nabigu sal allahu aleyh wasalam kelimaadka ilaahay waa magangalay acuudu bikalimaati illahi waa mid aan sax ahayn oo waa baail waayo wuxuu ka hor imanaya adilada kitaabka iyo sunnada waata kale markaa ninkan la yidhaahdo akhtal wuxuu ahaa nin kiristaana kiristaankuna kalaamka horay ugu lumeen oo waatay yidhahdeen ciisa waa ina ilaahay waatay waxaa ku hadleen markii kelimatullahi lagu magacaabay yani markaa kelimad ilaahay inuu yahay lagu magacaabay waa ti marka ay sidaas yadaa yidhaahdeen marka hore ayay ugu lumeen hadalkanna waxaa la yidhi diiwaankiisiiba kuma taallo ibnu khashaab iyo culamada nuxaadda ka mid ah iyo luqawiyiinta waxa markaa uu yihi diiwaankiisi waa fatishayoo baydkaa la sheegaya markaysagaa ma arag buuri waxaa kaloo markaa loo soo naqliyey si kalena waa loo soo naqliyey ina albayaana la fi lfu'aadi wainama sidaana waa loo soo guuriyey marka calaa haadana yani waxa weeye lafdigu waa iskhilaafsan yahay oo waa kala duwan yahay adiladana waa ka hor imanaya adilada kitaabka iyo sunnada aayatuka an laa tukalima annaasa halaaa layaalin sawiya kalaamku inuu yahay ka xuruufta u saaxiibkee la maqlo ayaa aayadda laga daliishanaya oo markaa ilaahay waxa uu inooga sheegay zakariya markaa inuu ku yidhi zakariya inuu ku yidhi aayatuka an laa tukalima annaasa halaaa layaalin sawiya calaamadu waxa kuu ah oo in markaa yani qofka dumari ay uuraysatay waxaa calaamad u ah in waxa weeye saddex maalmood iyo saddexdooda habeen inaana dadka la hadlin marka waxa weeye macaaniduna naftiisa waa ku qumaysay oo waa ku soo dhacaysay oo macaanidii intay naftiisa ku qumto ayuu ishaaro ku cabirayay faawaxaa ilayhim an sabbixuu bukratan wacashiya marka macaanidii iyadoo daatadiisa ay ku qumayso oo macaanidii ay ku sugan tahay oo uu ishaaro iyo tilmaan ku cabirayo ayaa haddana markaysa waxaa markaa laynagu tilmaamay inaanu hadlay halkaas waxaa laga qaatay inuu kalaamku yahay waxa la maqlayo waata kale nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu kala saaray xadiisu nafsiga oo macaanida nafta markaa ku qumaysay ku sheekaysanayso iyo kalaamka waa kala farqiyey oo xadiiska saxiixaynku waxa uu sheegaya in allaha tajaawaza liummati camaa xadaat bihi anfusuha maa lam tatakalam bihi aw tacmal anfusahaa iyo anfusuhaa labadaba waa loo dabdiyey yacni ilaahay ummadayda waa u dhaafay buu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam waxay nafteedu ugu sheekayso ama waxay nafteeda ugu sheekayso ayuu u dhaafay inta aynay ku hadlin ama aynay samayn waata kale markaa culammadu waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen fuqahadu qofku hadduu salaada gudaheeda isagoo ku jira uu hadlo isagoo mutacamida u kasay oo aan sahwisanay oo caalimoo garanaya kalaamku inaanu salaada ku bannaanayn kalaamunnaasku oo waxa weeye markaa waxa uu ku hadlaya wax maslaxaddii salaada ku saabsan aanu ahayn in waxa weeye salaadu ay ka buraysay ku ijmaaceen misena waxay ku ijmaaceen xoogaha markaysaga xadiisu nafsiga aan fara badnayn ee qalbiga qofka ku soo dhaca qalbiga qofka ku soo dhace xoogaha uu adduunyo ka yaro sheekaysto salaada gudaheedii inaanu salaadii ka burinaynin taasina waxay ku tusinaysaa in waxa weeye xataa ijmaaca laga qaadanayo kalaamku inuu yahay ka masnuucee xuruufta u saaxiibka la maqlayo inuu markaa u yahay quyuudda waxaan ugu darray markaysagaa ligayri maslaxatiha wadaadka awsaaci la yidhahdaa wuxuu yihi maslaxatu salaa waa u bannaan tahay yacni markaa in loo hadlaa markaa si ijmaaca loo ilaaliyaa qaydka loogu daray ee in markaaanu ka qabno in maslaxatu salaa loo hadli karo yacni inaanu ka qabno ma aha ee waxa weeye yacni si ijmaacu u sugnaado ayaanu markaysagaa qawlkaa sheikha ixtiraaska loo geliy arrinka ku saabsan marka waxa weeye haddaynay fara badanna waxaan markaa ka ixtiraasaynaa yacni bacdi markaysagaa culamada ka mid ah waxay yidhaahdeen xadiisu nafsigu hadduu farabato oo waxa weeye adduunyo midhan uu noqdo salaadii inuu kaga sheekaysanayo waa ka buraysaa qaar yidhi baa jira marka calaa kulli xaal yani halkaas waxaa ka caddaanaysa adilada kitaabka sunnada ijmaaca fuqahada yani intuuba inay ku tusinayaan caqliga saliimka kalaamku inuu yahay ka masmuuca ee la maqlayo ee xuruufta u saaxiibka sidaas yadaa inuu yahay ayuu markaa ku tusinaya sidaas yadaa inuu yahay ayuu ku tusinaya marka adilada baabkaa ku soo aroortayna yani marka aad bay u badan tahay sheikha la yidhaahdo abu moxamed aljuwayni oo imaamulxaramayn aabihiya yani imaamulxaramayn aabihiya dhintay taarikhda hijriyadu markay ahayd afar boqol iyo sideed iyo soddonkii risaale uu leeyahay oo la yidhahdo risaalatun fi ihbaati alistiwaa'i waalfawqiyati wa mas'alati alxarfi waasawti fi lqur'aani almajiid risaale caynkaasoo uu alifay oo uu kaga warramayo mas'alada noocana saddexdan mas'ale uu kaga warramayo istiwaaga fawqiyada mas'alada xarafka iyo sawdka iyo sifaadka ilaahay cumuumanba uu markaa kaga hadlayo una tilmaamayo mas'alada noocaasa waagii hore inu aada ugu idiraabay oo waxa weeye culamo markaysaga waxaan markaa agtayda ku waaweyn buu yidhi oo shaaficiye ah ayaa markaysaga masaa'isha noocaasa ta'wiil samayn jirtay buu marka agtaydana makaano badan bay ku lahaayeen buu yidhi yacni waayo waxaan ka bartay buu yidhi yacni waxa weeye faraa'idii diintayda ayaan markaa ka bartay iyo axkaamteedii oo marka waxa weeye mas'alada noocaasa uu saa tilmaamay waminman dahaba ilaa hadihi alaqwaal waa masaa-isha ta'wiish iyo in la yidhahdo marka waxa weeye xaraf iyo sawd midnaba maaha iyo istiwaaga iyo waxaa la awilo yadaynka iyo waxa ui waminman dahaba ilaa hadihi alaqwaali wa bacdiha qawmun lahum fii sadri manzila mislu daa'ifatin min fuqahaa'i alashcariyati shaaficiyiina liannii calaa madhabi shaafici radia allahu canhu caraftu faraa'ida diini wa axkaamih faajidu misla haa'ulaa'i shuyuukhi alajillati yadhabuuna ila misli hadihi alaqwaal wa hum shuyuukhii waliya fiihim الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم ثم إنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليها وأجد الكدر والظلمة منها وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحي مقرونا بها فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره المتململ في قلبه في, في تقلبه وتغيره وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبيه ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أجدها نصوصا تشير إلى حقائق إلى إلى حقائق إلى حقائق هذه المعاني وأجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بها مخبرا عن ربه واصفا له بها وأعلم بالإدراك أنه صلى الله عليه وسلم كان يحضر في مجلسه الشريف والعالم العالم والجاهل والذكي والبليد والأعراب والأعرابي والجافي ثم لا أجد شيئا يعقب تلك النصوص التي كان يصف ربه بها لا نصا ولا ظاهرا مما يصرفها عن حقائقها ويؤولها كما تأول هؤلاء مشايخ الفقهاء المتكلمين marka adigu hadalkaas ayuu ku bilaabaya dabadna nusuus fara badan buu soo aroorinaya waxaan markaa uga dan leeyahay masaa-isha wuxuu markaa marayaa sidii ictiqaad salafku uu ahaa ayuu maraya waxaanu ka mid yahay asxaabu wujuha shaaficiyada ayuu ka mid yahay inankiisa waxa weeye asxaab wujuha shaaficiyada kuma jiro waayo khilaafka markaysa waxaan markaa masaa-isha furuucda yacni agtooda markaa muctabarka ma aha oo weji madhabta ah kuma noqonayo imaamulxaramayn laakiin aabihii oo ah abu moxamed aljuwayni khilaafkiisu waxa uu yahay yacni mid muctabar ka ah sidaas aawoodee weji baa la xisaabiyaa yacni masaa-isha furuucda marka wuxuu odhanayaa mas'alada qur'aanka markuu ka warramayo wa ama mas'alatu alxarfi waasawti fatusaaqu hada almasaaqa فإن الله تعالى قد تكلم بالقرآن المجيد وبجميع حروفه فقال تعالى ألف لام ميم وقال ألف لام ميم صاد وقال قاف والقرآن المجيد وكذلك جاء في الحديث فينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وحديث صحيحة وفي الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فهؤلاء ما فهموا من كلام الله تعالى إلا ما فهموه من كلام المخلوقين هو أولي الشيء فقالوا إن قلنا بالحروف فإن ذلك يؤدي إلى القول بالجوارح واللهوات وكذلك إذا قلنا بالصوت أدى ذلك إلى الخلق إلى الحلق والحنجرة عملوا في هذا من التخبط كما عملوا فيما تقدم من الصفات والتحقيق هو أن الله تعالى قد تكلم بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته فإنه قادر والقادر لا يحتاج إلى جوارح وإلى لهوات وكذلك له صوت كما يليق به يسمع صوت وكذلك له صوت كما يليق به يسمع ولا يفتقر ذلك الصوت المقدس إلى الحلق والحنجرة كلام الله تعالى كما يليق به وصوته كما يليق به ولا ننفي الحرف ولا الصوت عن كلامه سبحانه لافتقارهما منا إلى الجوارح واللهوات فإنهما من جناب الحق تعالى لا يفتقران إلى ذلك وهذا ينشرح الصدر له ويستريح الإنسان به من التعسف والتكلف بقوله هذا عبارة عن ذلك أدو هذا الكاوحة وكون يا رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت صفحة تضبئية تضباتا إلى سديدية تضباتا markaasi fiican baanu mas'aladaas sifaadka u bayaaminayaa waxaanu tilmaamayaa qawaacidda ahlu sunna waljamaaca ay ka mareen sifaadka ayuu caddaynayaa waxaanu tilmaamayaa ilaahay inuu ku hadlo bixarfin wa sawt inuu ku hadlo xuruuftana markaysa waxaan markaa ilaahay inuu ku hadlay yacni markaa kayfka iyo qaabka ugu hadlay inaynaan garanaynin waxa markaa uu tilmaamayaa inaan la odhanayn cibaaratun can kalaamillaahi weeye kalaamullahi inuu xaqiiqatan u yahay in la odhanayo yacni markaa hadallada markaa ku kalifay inay markaa yidhaahdaan culamada qaarkood yacni ilaahay xuruufta kuma hadlo waxaa ku kalifay buu yidhi waxay ismoodsiiyeen in hadday yidhahdaan xuruuf buu ku hadlaa inay ka dhalanayso inuu marka waxa weeye dalqa leeyahay oo markaysa waxaan carab leeyahay oo waxyaalo noocaas inay ka laazimayaan bay u qaateen laakiin waxa weeye takallufaadka noocaasa la geli maayo waxa weeye mana aha markaysa waxaan markaa in cid kastoo hadasha ay u baahan tahay inay markaa dalqa iyo carab iyo kadaa iyo markaa xanjaro ay leedahay yacni markaa uma uma baahna waayo waxaa laynoo sheegay aakhiro sida culamada ahlu sunnaha qaarkood ay u daliishadeen aakhiro waxa weeye xubnaha qofku inay hadlayaan oo jidhkiisoo dhami uu hadlayo ma waxaa la odhanaya jidhkiisoo dhami meel waliba carab bay yeelanaysaa oo dalqa yeelanaysaa baa la odhanaya yacni marka waxa weeye kayfkii in la gudagalo ma aha ilaahay baa yaqaan siduu uga hadlinayo sida waxa weeye makhluuqaadkiiba ay uga suurowdo inuu ilaahay ka hadliyo iyadoo markaysagaa dalqa iyo carab iyo markaysa waxaan markaa aanu waxba lahayn ayaa waxaa dhici kartaa yani markaysa waxaan markaa inaan hadalku u tacayunin ilaaba ilaa in waxyaalahaasi jiraan ayaa suurtoobi karta marka takallufaadka in la gala ma aha oo waxa weeye marka inta nasku sheegay waa in lagu gaabsada waa in markaa la yidhaahdaa waxa weeye ilaahay waa hadla xaraf iyo sawd baana ku hadla oo arrinka markaa odhanaya xaraf iyo sawd ilaahay kuma hadla arrin baatila weeyi waayo xadiidka markaysa waxaan bukhaari isagoo mucallaqa saxiixa kusoo wariyey fayunaadii bisawtin yasmacuhu man bacuda kama yasmacuhu man qarub bukhaari baa saxiixiisa isagoo mucallaqoo xadiidkaa ku soo arooriyey isagoo musnad oo xadiisku uu taxan yahayna oo sanadkiisii u dhan yahayna wuxuu ku soo arooriyey khalqu afcaali alcibaad risaaladiisa la yidhahdo bukhaari ku keenay risaaladaasna yacni waxa uu u daliishaday weliba inuu ilaahay sawd ku hadlo inuu sawd ku hadlo ayuu imaamu lbukhaari yacni u daliishaday wa kadalika inuu xuruuf markaa ku hadlo xuruuftan qur'aanka ilaahay isaga ayaa ku hadlay ilaahay isaga ayaa ku hadlay haddii cid kale ku hadli lahayd ciddaa kalea kalaam looga dhigi lahaa laguna sifayn lahaa waxayna culammadu yidhaahdaan ahlu sunnuhu waxaa ilaahay loo idaafeeyaa waa laba nooc shaarixuna iyadoo khulaaso kooban buu ishaaraya laba nooc weeye waxaa ilaahay loo idaafeeyaa waa acyaan iyo awsaaf wax daatooyinah oo gaarkooda u taagan iyo wax macaani ah waxa markaa yacni daatooyina gaarkooda u taagan sida khalqullahi ilaahay khalqigiisa yacni baytullaahi naaqatullaahi iyo ashyaada la midka ah taasoo kale markaysaga waxay noqonaysaa waa min idaafati lmakhluuqi likhaaliqihi makhluuq baa la idaafaynaya khaaliqiisii baana loo idaafaynaya haddii si caama markaysaga waxaa loogu wada nisbeeyo makhluuq oo dhan inuu khalqigii ilaahay yahay waxa ay tahay waxay tilmaamaysaa waa makhluuqii oo khaaliqiisa loo idaafaynayo haddii qaar makhluuqa ka mida la gaar yeelana waxay intaa la dheer tahay oo la siyaado tahay iyadoo makhluuq khaaliqiisa loo idaafaynaya ay tahay ayay waxay la siyaado tahay in waxa weeye in yani markaa takhsiisku tashriif iyo sharfaad uu tilmaamayo ayaa laga qaadanaya oo baytullahi iyadoo dhulka ilaahay wada leeyahay oo khalqiga wada leeyahay ayaa la yidhi markaysagaa gurigii ilaahay oo la yidhi naaqat allahi oo la yidhi markaysa waxa ruux allahi yacni marka waxa weeye taksiisku waxa uu tilmaamaya tashriif buu tilmaamaya waxa ilaahay loo idaafeeyay hadduu macaani yahay oo wax macnaan daatadiisa isu taagi karin hadduu yahay waxaa macaanidaa waxaa laga qaadanaya sida cilmullahi iyo sida qudratullahi iyo sida cizatullahi iyo sida raxmatullahi iyo sida kalaamullahi waxyaalaha macaanidan gaarkooda isu taagi karin haddii ilaahay loo idaafeeyo waxaa laga qaadanaya waa min idaafati sifati lilmawsuuf yacni sifadii baa la idaafaynaya mawsuufkii baana loo idaafaynaya kalaamkuna noocaa weeye waa sifo la idaafaynayo mawsuufkii loo idaafaynayo sidaas yada ah weeye marka calaa kulli xaal mas'alada kalaamku sidaas iyada ah ayay markaa tahay adiladeeduna saasay markaa u caddahay adilo fara badan baana markaysaga culammadu ay sidaa ugu daliishadeen bacdi ka mida ayuun baynu ishaaray musanafaad badan oo laga alifayna markaysaga waa jiraan kitaab markaa yani sheekh mucaasiri qoray oo marka la yidhahdo alcaqiidatu asalafiya fi kalaami rabbi albariya qayim weeyo si fiican buu mas'aladan markaysaga u waadixinaya marka cid kasta oo tidhaahda yani kalaamka ilaahay waa waaxid oo waa azali oo ma tabacudo oo sawd iyo xaraf midnaba ma aha waxaa ka laazimaysa inay uga jeedaan markaysaga kan xuruuftani inuu makhluuq yahay ee qur'aankee la akrinaya inuu makhluuq yahay ayaa markaa ka dhalanaysa oo sidaas iyada ah ayaa markaysa waxaan markaa shayga ka laazimaya ay tahay marka waxa weye waa in laga taxadiraa marka waxa weeye bacdu lashaacira oo yidhi baa jira bacdu lashaacira oo yidhi baa jira waxaan odhanaynaa ilaahay yani markaa kalaamkiisi weeye yani markaa qur'aanku oo waxa weeye marka waa kalaamka ilaahayna waxa uu yahay mid dhagaha lagu maqlo oo markaysa waxaan markaa laabaha lagu xafido xaqiiqatan haddana markaysaga iyagoo sidaas iyada ay cabireen ayay haddana waxay tilmaamayaan in waxa weeye aynay markaysaga waxaan markaa ka qabaan xaqiiqo markay leeyihiin xoogaa ijmaal inuu ku sugan yahay oo muraadkay uga dan leeyihiin ay tahay yani marka waxa weeye ay la mid tahay xaqiiqada aynay uga jeedin yani marka xaqiiqa caqliya iyo waxyaalaha noocaasa ay tilmaamayaan oana xaqiiqa luqawiya markaysaga aanu u ahayn ee xaqiiqa caqliya sidaad markaa ibnu subki oo kale ka arki karto aanu halkaa intuu intaa cabiro aanu dhaafinayn ama bayhaqi oo kale markaysaga uu tilmaamayo iyo culamaa caynkaasi ay ishaarayaan haddana mar kale ay odhanayaan kalaamka ilaahay waa waaxid oo ma tabacudi karo ma tajazui karo sawdiyo xaraf midna ma laha marka calaa kulli xaal yani xoogaa ijmaal baa ku sugan oo hadalladaas markaysaga ma cadda sidaas aawadeed bay qaarkood waxay yidhaahdeen yani waxaan odhanaynaa waxa weeye kalaamka ilaahay waa maxfuudun bisuduur yani waxa weye waa masmuucun bilaadaan dhegaha lagu maqlaa laabaha lagu xafida yani markaa kutubta iyo dafaatirta ayaa lagu qoraa sida ilaahayba maxaariibta mixraabada ama masaajida loogu cadaa loogu loogu caabudo loogu caabudo oo markaysaga waxaa markaa gacmaha loogu qoro oo waxa weeye carabada lagu sheego marka waxa weeye misaalkii bay ku caddeeyeen ba la yidhi oo misaalkii waxa weeye ilaahay waxa weeye masaajida lagu caabudaa macnuhu waxa weeye markaysaga cibaadada lagu caabudayo dee waxa weeye waa cibaado makhluuq ka dhacaysa waa cibaado makhluuq markaysaga waxaan markaa ka dhacaysa marka waxa weeye yani shayga macnaha iyo shayga daatadiina waa kala duwan yihiin shayga macnaha iyo shayga daatadiina farqa udhexeeya oo waa kala duwan yihiin marka waxa weeye amsilada ay tilmaamayaan nawcan ma waxay u eg tahay in waxa weeye xoogaa xayde iyo markaysaga ijmaal iyo in waxyaala caynkaasi ku sugan yihiin ayay markaa u eg tahay marka cibaaraadkii waadixee salafku ay isticmaali jireen in allaha yatakalamu ida shaa wamataa shaa wakayfa shaa sidaas aawadeed mashiicada in lagu xidho waa diidayaan wakadalik markaysaga ay odhan jireen yatakalamu bixarfin wa sawt ay odhan jireen markaysa waxaan markaa siyaalaha noocaas oo kalea yani markaa kuma dhiiran karaa yani bacdi culamada ka midi marka calaa kulli xaal yani marka waa in arrinka arrinkaas lagu baraarugsanaada wakadalik waxaa kusoo arooray inuu sawt hadalka ilaahay leeyahay yani xadiis kale oo markaa saxiixa waliqawlihi sawtun ka jari silsila hadalka ilaahay waxaa usugnaaday sawt baa usugnaaday sawt ayaa usugnaaday marka axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam baa tasriixinaysa inuu sawd iyo xaraf ku hadlo hadalkii abu maxamed aljuwaynina waa maqlayseen inuu markaa yani tilmaamayo ilaahay xaraf iyo sawd inuu ku hadlo sidaas iyadaa marka waxa weeye tilmaamaya marka ahlu sunna waljamaca waxay yidhaahdeen ciddii waxa weeye tidhaahda qur'aanku ama kalaamka ilaahay waa makhluuq waxay yidhahdeen arrinka noocaasi waa kufri oo waa gaalnimay yidhahdeen taasna waxaa ku hadlay aimo fara badan ayaa ku hadlay oo yidhi markaysa waxaan markaa waa gaalnimo oo waxay keensanaysaa markaysa waxaan markaa sifaatkii ilaahay in waxa weeye lagu tilmaamo makhluuq inay yihiin sidaas iyadaa in lagu tilmaamo weliba kufriga markaysagaa loogama jeedo sida markaysagaa bayhaqi iyo nawowi iyo markaysa waxaan marka ay yidhaahdeen oo markaysagaa nawowina yani markaa majmu majmuuca iyo rawdatu daalibiinka iyo markaysaga uu ku sheegayo sidaas oo kale markaysagaa loogama jeedo sidaas oo kale yani markaa loogama jeedo oo inaan sidaa looga jeedin waxaa kutusinaysa kufrun duuna kufrin ama kufru nicmo inaan looga jeedin yacni a'imo fara badan ayaa waxay caddeeyeen oo ay sheegeen in waxa weeye ciddii tidhaahda qur'aanku yacni markaa waa makhluuq ciddii tidhaahda inay yidhahdeen waa kufri akbar ayay ku dhaceen ama markaysa waxaan markaa riddo ay ku tilmaameen yacni a'imo fara badan ayaa sidaas iyadaa sheegay a'immada sheegayna waa fara badan yihiin waxaa ka mida markaysaga a'immada saas iyadaa markaa sheegay a'immada saas sheegay waxaa ka mid a abu zurca iyo abu xaatim iyabaa ka mid ah oo waxay risaaladooda markaa sunnada la yidhaahdo ee ictiqaadkooda ay ku sheegayaan ay ku caddeeyeen inuu yahay yani markaa kufri yani markaa yanqulu can ilmilla kufri yanqulu can ilmilla inuu yahay ayay markaa tilmaameen oo waxa weeye abu xaatim araazi waa markaysa waxaan markaa abu xaatim iyo waxa weeye abu zurca waa a'imadii xadiidkee waaweynaa waxay risaaladooda sunnada ku yidhaahdeen waman zacama ana alqur'aana makhluuqun fahuwa kafirun billahi alcadiim kufran yanqulu can ilmilla waman shakka fii kufrihi miman yafhamu fahuwa kafir risaaladdu iyadoo markaa gaara ayay taallaa markiisa waxaan markaa gaar u daabacan ayay maktabadda taallaa iyadu waxayna kaloo ku guda jirtaa risaaladda markaa waxay ku kaloo ku guda jirtaa kitaabka weyne laalaaka uu qoray sheikha markaa culammadii shaaficiyada ka mid a ee kitaabka ictiqaadka ee sideedda juz ah ama waxa weeye shanta mujallada ah ee la yidhaahdo sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunnati waljamaaca maktabaddana yaalla kaas yada ah ayaa markaysa waxaan waa ku guda jirtaa iyadoo gaarana iyadoo marka yani marka gudihiisana waa ku jirta oo sidiisa uu soo warinayo marka waxay tilmaamayaan labadaa imaam abu xaatim araazi iyo abu zurca waa labadii imaam ee markaa looga dambayn jiray cilmulxadiiska ee marka waxa weeye ibn abi xaatimna uu jarxiga ka soo naqliyo inuu kufri yanqulu can ilmilla inuu yahay ibnu khusayma waxa uu yihi alqur'aanu kalaamu llahi hayru makhluuq faman qaala ina alqur'aana makhluuqun fahuwa kafirun billahi alcadiim laa tuqbalu shahaadatu walaa yucaadu in marid walaa yusallaa calayhi in maat walaa yudfanu fi maqaabiri lmuslimiin wayustataabu fain taaba wailaa duribat cunuuquh yani hadalkaasna marka abu cuhmaan asaabuuni ayaa markaa kaga soo naqliyey yani risaaladiisa markaa sunnada ku saabsan marka aimo fara badan baa saas yadaa tilmaamay ibnu jariir aabari waxaa markaa u odhanayaa yani isaga laftiisu man qaala alqur'aanu makhluuqun muctaqidan lahu fahuwa kafirun xalaalu dami walmaal laa yarisu warasathu min almuslimiina yustataabu fain taaba wailaa duribat cunuuquh yani marka waxa weeye yani saasuu markaa tilmaamaya ibnu abari baa markaa kitaabkiisa sunnada markaysa waxaan markaa yani kusoo wariyey marka calaa kulli xaal a'imada markaa tasriixinaya macnahaasi aad iyo aad bay u badan yihiin markaa kifaaya ahaanna qadarkaas baynu markaysaga ka ishaarayna aan soo laqbayno wa ina alqur'aana qur'aanku kalaamu llahi hadalkii ilaahay weeye minhu bada xagga ilaahay buu ka soo muuqday bada'ana waa la yidhahdaa bada'a haddii la yidhahdo waa ka bilaab waa ka soo bilaabmay baa la odhanaya yani badana waa bimacnaa dahar baa looga jeeda dahara ayaa markaa looga jeeda bilaa kayfiyatin qaabaynu u garanayno la'aanteed oo sida uu ilaahay ugu hadlay garan mayno inuu kalaamka ilaahay yahay waa garanayna laakiin qaabka uu ilaahay ugu hadlay garan mayno qawlan yani markaa xaal uu yahay maquulan mid lagu dhawaaqay oo lagu hadlay oo ilaahay ku hadlay uu yahay wa anzalahu waa soo dejiyey ilaahay calaa rasuulihi rasuulkiisuu ku soo dejiyey sala allahu alayh wasalama waxyan xaaluu yahay muuxan mid la waxyooday wasadaqahu waa rumeeyeen almu'minuuna mu'miniinta ayaa rumeeyey calaa dalika sidaas bay ku rumeeyeen xaqan ay tasdiiqan xaqan rumayn xaq ah wa ayqanuu waxay yaqiinsadeen annahu kalaamullaahi annahu qur'aanku kalaamullaahi hadalka ilaahay inuu yahay bilxaqiiqati xaqiiqahaan inuu yahay laysa bimakhluuqin makhluuq ma ahan ka kalaami albariyati sida kalaamka waxa weeye khalaa'iqdu ama khalqigu uu makhluuqu yahay makhluuqu ma aha faman samicahu kii maqla oo fazacama sheegta annahu kalaamulbashari hadal bini aadam inuu yahay faqad kafara waa gaaloobay waqadamahu llahu ilaahay waa ceebeeyey wacaabahu waa ceebeeyey wa awcadahu wuxuu gu goodiyey bisaqara ayuu gu goodiyey xaysu qaala tacaala goortii ilaahay uu yidhi isagoo hadalkiisii uu sheegayo gaalkaas in haada ilaa qawlu lbashar kani ma ahaan mooyaane hadal bini aadam ilahay dabeed waxa ui sausliihi saqar wamaa adraaka maa saqar laa tubqi walaa tadar lawaaxatu lilbashar calayha tiscata cashar markaa naartaasaa loogu goodiyey calimnaa wa ayqannaa waxaynu yaqiinsannay calimnaa waxaynu ogaanay wa ayqannaa yaqiinsannay annahu qawlu khaaliqi lbashari inuu yahay hadalkii ilaahay inuu yahay kii bini aadamka abuuray hadalkiisii inuu yahay walaa yashbahu qawla albashari aanu shabbahayna hadalka markaa bini aadamka aanu shabbahaynin waman wasafa allaha bimacnan min macaani lbashari faqad kafar waman wasafa allaha ku kastoo ilaahay ku sifeeya macnan shay macno ah oo min macaani lbashari yani macnayaasha iyo sifooyinka bini aadamka ka mida faqad kafara waa gaaloobay man absara hada actabar kii marka waxa weeye man absara hada kii markaa kaas taas arka kaas arka ictabara waa cibro qaata wa can misli qawli lkufaari inzajar yani markaa qawlka gaalada xaggo yani qawlka gaaladoo kalena yani xaggiisa waa ka reebtooma oo waa iska dhaafa calima wuxuu ogaanayaa annahu bisifaatihi laysa kalbashar calima wuxuu ogaanayaa annahu ilaahay bisifaatihi ay maca sifaatihi sifaatkiisa ilaa jirkiisa laysa kalbashari bini aadamka inaanu la mid ahayn sidaasuu markaa aqoonsanaya marka macnihiunba calaa kulli xaal sii akidayaa sifaadka ilaahay oo dhanna inayna makhluuq ahayn ayuu markaa inoo tilmaamayaa oo sifaadka ilaahay waa hayru makhluuq sidaasayna waxa weeye selafku marka ay tilmaameen oo ay markaa yani markaa sheegeen qaar yidhi waxa weeye markay ka warramayeen kalaamka oo kale khaaliq iyo makhluuq midna ma aha waa jiraan laakiin cibaaradaasi ishkaal ma laha dee khaaliq maaha waa sifatu lkhaaliq makhluuqna ma aha oo de markaysa waxan marka waa sifadii ilaahay markaa saas aaweed baan cibaaradaas yani markaa lafteedu aynay wax ishkaala aynay markaa ulahayn ibn lqayim waxa uu odhanaya walaqad taqallada kufrahum hamsuuna fi cashrin min alculamaai fi lbuldaani yani waxa weeye qolada markaad tidhahda qur'aanku waa makhluuq kufrigooda waxa markaysaga yani qaatay inay gaalo yihiin oo ay ku gaaloobayaan hadalkaas hamsuuna fi cashrin konton toban lagu dhuftay konton marka toban lagu dhufto waa maxay waa shan boqol walaqad taqallada kufrahum hamsuuna fi cashrin min alculamaai fi lbuldaani culamada markaa beledada konton toban lagu dhuftay bimacnaa shan boqol oo caalim baa soo naqliyey inay marka waxa weeye maqaalada noocaasa inay ku gaaloobayaan yani markaasuu tilmaamaya laalaka inu markaysaga kitaabkiisa kitaabkaynu tilmaamaynay yani culamadii shaaficiyadu markaysaga ka mid yahay inuu kusoo naqliyey marka kitaabkiisa marka sunnada ee sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunnati waljamaaca yani kitaabkaas waxa uu ka mid yahay kutubta markaysa waxan markaa ictiqaadka ee laga qoray ugu waaweyn buu markaa ka mid yahay yani ayuu ka mid yahay waa kitaab markaysagaa muhim ah oo a'imadii shaaficiyada markaa cid ka mid ah ayaa liftay weliba culamadii hore ah waqtiyadan dambe lagu warwareegaya aan marka ahayn marka waxa weeye waxa uu kusoo noqlinayaa shan boqol oo caalim ayuu ka soo raraya markaysagaa inay yidhahdeen waa gaalo yani ciddii tirahda qur-aanku waa makhluuq waa gaal dabaraanina waa soo raray buu markaysagaa odhanaya caynkaasu tilmaamay halka haddaba hal xusid hal arrin baa xusid mudan culamada qaarkooda fuqahada ka mida sida bayhaqi iyo nawowi iyo arrinka noocaas ah oo ku saabsan yacni kufri in lagu soo naqliyey oo la yidhi waa gaalo cidda tidhahda qur'aanku waa makhluuq iyo in ay dhacday a'immadii inay ku daba tukadeen rag ictiqaadsan qur'aanku inuu makhluuq yahay sida imaam axmed ibnu xambal iyo laga soo raray yacni markaa waxa weeye labada arrin ama waxa weeye inuu markaysa waxan markaa milladii ka bixin waayeen labada arrin baa isu waafaqi waayey markaasay si ay u jamciyaan ayaa fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa kufriga la sheegay waxaa lagu xambaarayaa inuu yahay kufrun duuna kufrin ama kufri nicmo marka labada arrin saasay isu waafaqaysaa saasay isu waafaqaysaa markuu salaada mubtadica lagu xidhanayo ka warramayo majmuuc majmuuca markaa sharxulmuhadabka ayuu kusoo naqlinaya si fiican waxaa marka hadalkaas u radinaya o u caddaynaya markaysaga inaanu sax ahayn yani markaa judayc kitaabkiisa marka la yidhaha alcaqiidatu asalafiya fi kalaami rabbi albariya oo aqwaashii markaysaga culammada ee tasriixinaysay inuu kufrigu yahay kufrun yanqulu can ilmilla ama inuu yahay kaafirun xalaalu dami ama inuu yahay kaafirun caduw llahi ama inuu yahay istataabu fain taaba wailaa duribat cunuqu yani marka waxa weeye aqwaashii sidaas ee sariixa ahayd ayuu markaysa waxaan markaa judayc kusoo raraya kitaabkiisaas markaasuu tilmaamaya warka noocaasi inaanu sax ahayn laakiin ishkaalka jawaabtiisu waxay tahay yani culamada ahlu sunna waljamaca waxay yidhaahdaan laysa kullu maa waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayhi ma aha mid kastoo gaalnimo ku dhacay oo ficil ahaan ugu dhacay in gaalnimadu xukum ahaan ugu dhacayso waxaa suurowda dadka qaarkood iyagoo gaalnimo ku dhacay ama ictiqaadiyey ama ku hadlay haddana inaan la gaalaysiin baa suurowda haddana inaan la gaalaysiin oo cudurdaar ama in ta'awul yani markaa loogu cudurdaaro ay wax awilanayeen ama in markaysa waxaan loogu cudurdaaro masalada inaan xujada lagu oogin oo xujadu aynay ku qumin iyo wax la mid a in umuuraha loogu cudurdaaro ayaa suurowda marka waxa weeye waxaa dhici karta isagoo qofku kufri ku dhacay in haddana yani kufrigii aan lagu xukumin ayaa dhici karta marka ahlu sunna waljamaca waxay qabaan waxaa dhici karta qof gaalnimo ku dhacay in haddana gaalnimadii cudri uu kaga baaqdo oo ma aha macnaheedu ku kastoo kufri ku dhacay waa kaafir macnihiisu ma aha yacni bacdi ka midii waa ku gaaloobayaan bacdi ka midina inaan la gaalaysiin oo cudurdaar ay kaga baaqdaan baa suurowda taasna waxaynu ku tegi doonaa insha allahu tacaala mabxaska ku saabsan yani takfiirka oo yani kitaabka dhexdiisa uu sheikhu kaga hadli doono halkaasaynu ku bayaamin doonaa marka macnaheedu ma aha in lagu ilzaamin karo ama la odhan karo haddii la yidhaahdo waxa weeye yani ictiqaadka ah qur'aankan xuruufta u saaxiibka la akrinaya waa kufri haddii la yidhahdo waxaa ka dhanaysa culamadii in la gaalaysiiyaa ka laazimaysa waxaa la odhan karaa waa luzuumu maa laa yalzam waa wax aan laazimaynin weeyaan waayo ku kastoo kufri ku dhaca macnihiisu in kufriga lagu xukumayo ma aha oo bacdi baa kaga baaqan kara markaa acdaar yani culammada markaysa waxaan markaa wanaagooda iyo shareecada siday ugu nusraynayeen iyo yani markaa waxa weeye qasdigoodu inuu wanaagsan yahay la ogsoon yahay ma aha markaysa waxaan markaa in loo cudur daaro weeye waxaanu markaa uu yahay baabka cudriga ku saabsani yani markaa ijtihaadka hadduu qofku markaa ku khata'o waxa markaysaga ay noqonaysaa in markaa loo cudur daaro ayay markaa noqonaysaa ومن إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر يعني هدو قفك مركا اجتهاده وأصيبنا لما أجر بليهي هدو انتو اجتهاده دوادنا وخطأه ولو وحاس اعتقاد بها قصة بسناته وحوي ما أجر إنو النقضة أي مركا يعني أي نقضة يسهل أجر ويشه هدي قصد قيسو مركا يسهل وناكسن يهي يعني مركا انتو أودي كريين جهدي وبحيي مركا وحوي علماء قاركود ومسألة نوعنا كدعي waxay noqonayaan markaysaga macduuriin loo cudur daarayo noocaas oo kale ayay markaa noqonayaan marka waxa weeye mas'alada yani waxaasoo ay mii sheegeen adilo badanna loo deliishaday yani laazim noocaasoo in culamo badan la gaalaysiyaa ka dhalanaysa in markaa looga bixi karo ma aha laazimka waa la mancinaya waxaa la odhanayaa yani markaysa waxa laazimu lmadhabi laysa bimadhab ahlucilmiguna qaacida noocaasa waa sheegaan taas waxaynugu tegi doonaa calaa kulli xaal maqaamkeeda markaynu haddaba marka halkan ka warramayno waxa uu sheikhu inoo tilmaamayaa in sifooyinka ilaahay haddii kuwa khalqiga lagu shabaho inay kufri tahay taan hore inuu soo sheegnay laakiin tashbiiha macnihiisu waxa weeye ma aha labada lafdi oo iswaafaqa oo labada sifo ama labada magac in markaa lafdigoodu iswaafaqo yacni markaa taasi tashbiiha la diidaya ma aha ee tashbiihu waxa weeye waa in la yidhaahdo waa sifo sifada makhluuqa la mida taas iyada abaa waxay tahay tashbiiha la diidaya ta kufriga waa taas a'immaduna waa tasriixiyeen waana akrinay markaysaga hadalkii waxa weeye tirmidina waa akrinay ee maqaamka ku saabsanaa isagana markaa waa akrinay a'imo kaloo markaysa waxaa sida isxaaq ibnu raahwey iyagana markaa waa tilmaanay hadalka tirmidina markaysa waxaan markaa yani waxa uu ku odhanayaa sunankiisa markaa dhexdiisa ayuu ku odhanaya ama kitaabkiisa jaamica yani markaa sunan tirmidi kaas markaa dhexdiisa ayuu ku odhanaya waxa uu yidhi waman wasafa allaha ku kastoo ilaahay ku sifeeya bimacnan macno ku sifeeya min macaani lbashari macnayaasha basharka ka mid a bimacnaa sifooyin sifooyinka basharka la mida oo yidhaahda sifada ilaahay sifada makhluuqay la mid tahay oo tira yidhaahda markaa xayaato xayaatada makhluuqa la mida iraado iraadada makhluuqa la mida weji wejiga makhluuqa la mida gacan gacanta makhluuqa la mida ciddii sidaa tidhaahdaa faqad kafara waa gaalowday waa gaalowday man absarahaa dactabar kii marka waxa weeye taa arkaa kaa ciddii aragtaa ictabara waa cibro qaadata wa can misli qawli lkufaari hadalka gaaladoo kalena inzajara waa ka reebtoma oo inay yidhahdaan markaysaa in hada ilaa qawlu bashar calima wuxuu ogaanayaa anahu ay ana allaha ilaahay bisifaatihi ay maca sifaatihi sifaatkiisa la jirkiisa laysa kalbashari bini aadamka inaanu la mid ahayn oo daatadiisu daatada bini aadamka lama mid aha daatada makhluuqa lama mid aha sifaatkiisuna dhammaantood sifaatka makhluuqa lama mid aha ee way ka qaab duwan yihiin qaabkoodana garan mayno siday usoo aroortay inaan u rumaynayna wru'yatu xaqun liahli ljannati bigayri ixaadatin walaa kayfiya waru'yatu marka aragtidu xaqun xaq weeye liahli ljannati yani markaa xaalay markaa ru'yadu ahlu jannaha u sugnaatay bigayri ixaadatin koobis markaa ay ilaahay koobayaan la'aanteed walaa kayfiyatin qaab aynu u garanaynana la'aanteed kamaa nataqa bihi kitaabu rabbina sidaynu waxaynu u rumaynaynaa kamaa nataqa bihi siduu ugu hadlay kitaabu rabbina kitaabkii rabbigayo kitaabka ilaahay siduu ugu hadlay wujuuhun yowmaidin naadira wujuuhun wajiyaal yowmaidin maalintaas qiyaame naadiratun waa iftiimaysaayoo nicmadii baa ka muuqata ilaa rabbihaa rabbigeed intii ka ahaatayna naadiratun way eegaysa wa tafsiiruhu markaa fasiraadda la fasiraya calaa maa araada allahu tacaala waa siduu ilaahay doonay wa calimahu u ogaaday ayaana lagu fasiraya lagu socodsiinaya وكل ما جاء في ذلك ضمان وحسدا كيمي ومن الحديث الصحيح حديث صحيح مركا كمد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك حقي سنة كسو أروري فهو كما قال وحو هذا يسيد النبي قول صلى الله عليه وسلم ومعناه معنيه سنة على ما أراد سيدو الضوني ومركا وهانيا نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله سيدو إمام الشافعي بوجري سيدو الضوني مركا يسوح معنيه سنة وهذا لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا laa nadkhulu geli mayno fii daalika markaa taas tafsiirkeeda muta'awiliina inagoo ku awilanayna biaaraa'ina ra'yadeenna iyo markaa sidaynala tahay walaa mutawahimiina qaar isku moodsiinaya markaa inagoo ahna geli mayno biahwaa'ina hawooyinkeenna iyo sidaynu markaa yacni in aynu jecel lahay sidaana markaysaga waxaan markaa iskuma moodsiinayno bimacnaa ku malmalayn mayno wahmigu waa daniga daciifka ah fainahu ma salima fi diinihi ila man sallama lilahi caza wajalla walirasuulih fainahu ma salima yani markaa shaniye ma yani nabadgalo diintiisa markaa uma badbaado ilaa man sallama lilahi mid ilaahay u nabadgeliyey mooyaane caza wajalla walirasuulihi rasuulkiisana u nabadgeliyey waxa ay ku hadleen ilaahay iyo rasuulkiisu waxay sheegeen mid u nabadgeliyey oo tasliim ula yimi mooyaane oo aan ictiraadin oo aan bushinin oo aan beeninin yani markaysagaa kaas mooye mid kale diintiisii uma badbaadayn wa radda cilma ma shtabaha calayhi ilaa caalimihi wa radda celiyey cilma ma yani ogaalka kii ishtabaha calayhi markaa isaga ekaadayna ilaa caalimihi cidda garanaysa markaysa waxaan markaa u celiyey yani waxaa nusakha qaar ku qoran wa radda cilma ma shtabaha cilmuhu ilaa caalimihi marka waana bimacna oo waxay noqonaysaa ogaalka ciddii waxyaalihii uu yani ogaalkiisu ka qarsoomo ee u celiyey markaa cidda garanaysa oo yidhahda allahu aclam ilahay baa og yidhahda mas'alada waa halkan sheikhu kaga warramayaana waa ru'yada ilaahay ay mu'miniintu arki doonaan mas'aladaasna waxay leedahay adillo badan ayay leedahay oo aayaad iyo axaadiis dirkaba ah waxaa ka mid ah aayaadka loo daliishanayo ilaa rabbiha naadira ilaahay bay eegaysaa oo marka aragtida haddii weji loo tiiriyo ilaahna lagu tacadisiiyo waxay noqotaa tii ru'yada iyo aragga ahayd ayay noqotaa arayga nadarkana waxaa loo isticmaalaa yani afar macnaha loo isticmaala mar intidaar iyo sugasha wax la suganayo taasi waa mutacaddi mid labaad waa loo isticmaalaayo hal yanduruuna hal yantadiruuna waa taas markaa caynkaas oo kalea wey hal yanduruuna ilaa tawiila ay hal yantadiruuna ilaa ta'wiilahu macnal intidaar in looga jeedo taas waa mid mid labaad waa loo isticmaalaayo nadarka waxaa loo isticmaalaa raxmada iyo cadfiga ta ahaatay cid loo naxariisanayo waata markaysaga axaadiista ku soo aroortay walaa yanduru allahu ilayhim ilaahay markaa ma eegi doono bimacnaa waxa weeye nadaru raxma aragti raxma kuma eegi doonaa looga jeeda dadka qaarkood oo dunuubta qaar la yimi ayaa sidaas la yidhi nadaru raxma ayaa looga jeeda aragti markaa raxma raxmadeed ku jalleeci maayaa laga tilmaamay marka macna intidaar loogama jeedo ilaah baa lagu tacaddi siiyey yacni ta markaa intidaarka markaa looga jeedaana iyadu markaa waa mutacaddi oo mafcuulkas toos bay u qaadataa macno nadar waa cadfi iyo raxmana loogama jeedo nadaru raxma waa cadfin loogama jeedo aragti markaysagaa raxmadeedna loogama jeedo oo waayo dee waxa weeye makhluuq khaaliq buu u naxariisanaya wax suuroobi kara ma aha khaaliqa makhluuqa u naxariista ciduu doono makhluuqa ka mid ah markaa nadaru raxmatin loogama jeedo macno saddexaad waa loo isticmaalaayo nadarka waxa saddexaad ee loo isticmaalaa iyadoo oo markaa laga tilmaamayo iyadoo oo markaa laga tilmaamayo ru'yo iyo aragti macnahaasna waa loo isticmaalaa aragti iyadoo loo isticmaalayana waa loo isticmaalaa marka macno kaloo afraadna waa loo isticmaalaayo tafakur iyo ictibaarna waa loo isticmaalaa marka macno tafakur iyo ictibaar markaana loogama jeedo ilahay daatadiisa in laga fekero markaysagaa ma banaana oo waxa markaa uu yani nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam tafakaruu fii khalqi illah walaa tafakaruu fi llah ilahay khalqigiisa ka fekera laakiin ilaahay daatadiisa ha ka fekerina ilaahay daatadiisa ha ka fekerina waxaa tacayuntay macnaha looga jeedaa inay tahay nadarka aragti in looga jeedo macnahaasaa mutacayin ah marka adilada kale ee loo deliishanaya waa badan tahay waxaa ka mid ah qawluhu tacaala liladiina axsanu lxusna wa ziyaada kuwii wanaagga sameeyey ta wanaagga badan oo jannaha u sugnaatay wa ziyaadatun dheeraad baa u sugnaaday dheeraadkaana axaadiista saxiixa waxaa kusoo aroortay muslimna saxiixa kuso kusoo wariyey wa hiya ziyaada yani marka waxa weeye aragtida ilaahay ay arkayaan mu'miniintu ziyaadada weeyi nebigaa ku fasiray sala allahu aleyh wasalam ziyaadada inuu yahay aragtida markaa mu'miniintu ay ilaahay arkayaan sidaas iyadaa buu nebigu ku fasiray sala allahu aleyh wasalam waxaa kaloo laga deliishanayaa yani ilaahay waxau yidhi kallaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun imaamu shaafici waxau yidhi maadaama marka waxa weeye laynoo sheegay ilaahay cadowyadiisii inuu iska xijaabayo oo iska qarinayo in dadkii awliyadiisa ahaayee uu jeclaa inuu istusayo oo ay arkayaan ayaa ayaddu daliil u tahay bimacnaa mafhuum mukhaalafa lagu daliishanaya waxaa kaloo ka mid ah axaadiista marka waxa weeye mutawaatirka ee nebigu yihi sala allahu alay wasalam satarawna rabbakum ciyaanan kama tarawna hada alqamara laa tudaamuuna fii ru'yatih yani waxaa arki doontaan ilaahay yani sidaa dayaxa u aragtaan taasna maaha bay culammadu yidhaahdeen in waxa weeye ilaahay dayaxa in lagu shabahayo ama makhluuq in lagu shabahayo ma aha ee macnaha looga jeeda waxa weeye waa tashbiihu ru'yati biru'ya laa tashbiihu lmar'iyi bilmar'iyi labada la arkayo layskuma shabihin ee waxa weeye labada aragtiyoodoo labaduu makhluuq ka dhacayaa laysku shabahay xagga wuduuxa iyo markaa yani markaa caddaanta iyo markaa siday waadixa u tahay baa layskaga shabahay sidaas iyadaa baa looga jeedaa marka weliba xadiidkaas saddex qarina saddexduba ku sugan yihin oo kugu tusinayaan in waxa weeye looga jeedo aragtidii markaa indhaha waa mida markaysagaa waxa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam satarawna rabbakum oo markaa ru'yada markaa laguma fasiri karo in looga jeedo ru'ya qalbiya oo cilmi laga tilmaamay waayo ru'yada qalbigaa ee cilmiga looga jeedaa laba mafcuul bay qaadataa tanna hal mafcuul baa la siiyey marka sidaas aawadeed yani markaa waa taasi waa qariino ku tusinaysa in aragtidii indhaha looga jeedo waa mid labaadee nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam ciyaanan ay mucaayinina xaalatiin qaar indhihiina ku arkaaya oo caayana bimacnaa absara bicaynihi indhihiisu ku arkay weeye taasina waa qariino kaleoo labaad oo ku tilmaamaysa in looga jeedo aragtidii indhaha qariino kale oo saddexaad baa markaysagaa ku sugan oo kamaa tarawna hada alqamara sidaa dayaxa u aragtaan dayaxana waxa weeye aragtida la arkaya waa ru'ya basariya laa ru'ya qalbiya waa la ogsoon yahay ma ahe waa markaa yani waa la arkaya indhaha lagu arkaya weeye saddexdaa qariinaa saddexduba ku sugan yihin oo kuu tilmaamaya inay tahay marka aragti ilaahay indhaha lagu arkayo oo mu'miniintu ay ku arkayaan sidaas in looga jeedo marka ahlu sunna waljamacana waa ku ijmaaceen oo waa isku waafaqeen sidaas aawadeed ba waxay yidhahdeen man ankara ru'yata fa huwa jahmi kii ru'yada inkiraa jahmi weeyo jahmi ibnu safaan iyo mubtadicadii buu raacay bacdi kaleo culamada ka mid waaba gaalaysiiyeen oo waxay ku tilmaameen inuu markaysa waxaan markaa kaafir inuu yahay ayaabay ku tilmaameen ciddii ru'yada ilaahay markaa inkirta ama markaa dafirta ay mu'miniintu aakhira arkayaan qolada markaa muctasilada iyo firaqa lunsan qaar badan oo ka mida waa inkireen ru'yada ilaahay ay mu'miniintu arkayaan waxaana yidhaahdeen yani waxaa u daliila inaan ilaahay la arkaynin yani ilahay waxa u ihi laa tudriku labsaar wahuwa yudriku labsaara wahuwa latiifu lkhabiir waxaa kaloo u daliila ilaahay wuxuu ku yidhi nebi muuse lan taraanii ima arkaysid buu ku yidhi labada aayadood baa markaa noo daliila bay yidhaahdeen ahlu sunnuhu waa ka jawaabeen labadaba oo waxay yidhahdeen labada midnaba daliil idinkuma sugna ama aayadda hore oo laa tudriku labsaar wahuwa yudriku labsaar jawaabteedu waxay tahay yani saddex markaa qowl mid ahaan baa la odhanaya kii la yidhaahdabana yani xuja uguma sugna ahlulbidca waa mida laa tudriku labsaaru yani waxaa laga tilmaamaya ay fi dunya idraagda ru'ya looga jeedaa adduunyada gudaheeda ku arki maysaa laga tilmaamaya laa tudriku labsaaru ay fi dunya adduunyada gudaheeda ayna ku arkaynin waa cumuumun yuraadu bihi lkhusuus sidaas aawadee aakhiro inay mu'miniintu ilaahay arki doonaan oo indhahooda ku arki doonaan diidi mayso waa midda labaadee sidaana caaisha iyo baa laga soo wariyey markaa salafka qaarkood baa ku fasiray tafsiirka labaad waa in la yidhaahdo maya aayaddu waa caam ru'yadii waa la nafiyey laa tudriku labsaar wahuwa yudriku labsaar marka ilaahay yani markaa indhuhu ma arkayaan baa la yidhi ma arkayaan caam bay ahaydoo cumuumkii khusuus takhsiis baa galay oo waxaa laga reebay inay markaa indhaha qaarkood arki doonaan oo axaadiista iyo aayaadka marka aynu sheegnay baa waxay ka reebayaan mu'miniintu inay aakhiro arki doonaan oo cumuumku wuxuu aqbalaa in la khasiso calaa haada marka sidaa la yidhahdana caamka waa la khasiso adilada kalaa khasisto mu'miniintu aakhiro inay arkayaan waa laga reebay calaa haada sidaasna ishkaal kuma sugna xuja mubtadicadii uguma jirto mid saddexaad waa loogu jawaabay oo ka daqiiqsan markaa jawaabooyinka hore oo ah in la yidhahdo idraag iyo ru'yada farqa udhexeeya oo nawcan maa sibay u kala duwan yihiin farqi ayaa udhexeeya oo alidraaku akhasu min aru'ya idraagu ru'yada waa ka khaasan yahay yani ru'yada waa ka khaasan yahay waana sida cabdillahi ibnu cabbaas laga soo wariyey oo la yidhi la weydiiyo lagu yidhi laa tudriku labsaaru suta ilaha yidhi oo yidhi markaysaga miyaad samada markaasuu ma aragtid a kullahaa tara dhammaanteed ma aragtaa markaasuu yidhi may markaa sidaas oo kale ayaan ilaahay markaa indhuhu u koobayn buu yidhi oo idraaku waa ixaata buu yidhi waa ixaato bimacnaa waxa weeye sida ilaahay quluubta mu'miniintu u garanayso haddana ilaahay aynay aqoon ugu koobaynin oo ilaahay uu yidhi walaa yuxiituuna bihi cilma ilaahay aqoon ku koobi maaya ayaa indhaha mu'miniintuna ilaahay u arkayaan aakhiro aynay aragtina ku koobaynin ilaahay marka waxa weeye annagaabay xuja noogu jirtaa bay yidhahdeen ahlu sunnuhuyo waxay noogu sugan tahay waxa ay tahay maadaama nebigu sala allahu alay maadaama markaa ilaahay uu yidhi laa tudriku labsaaru waxay qaacida tahay nafyu lakhas yastalzimu wujuuda alacam shayga khaaskaa nafyiga la nafiyaa waxay laasimsanaysaa shayga caamka ahi inuu sugan yahay bimacnaa waxa weeye inay indhuhu koobaan waa shay gaar ah oo aragtida ka mid ah marka haddii la indhuhu ma koobayaan waxaa laga garanayaa iyo inay koobineen laakiin inay arkayaan oo hadday imanka cidi kugu tidhaahdo yani markaa taado wax isii oo uu kugu yidhaahdo ku dhergin maayo soo lagama qaadanayo ila dharagu waa ka khaasan yahay wax siinta inuu wax ku siinayo wax ku taagayoso laga fahmi maayo sidaasoo kale ayaa waxaa looga fahmayaa markuu ku yidhi waxa weeye yani waa ku dhergin maayo sidaad uga garatay wax waan ku siinayaa laakiin waxaan ku dherginaynin baan ku siinaya ayaa haddii la yidhi markii la yidhi laa tudriku labsaaru ilahay indhuhu koobi maayaan laakiin waa arkayaan baa laga fahmaya marka qaacidadaas baa meesha ku jirta nafyu lakhas yastalzimu wujuud alacam shayga khaaskaa in la nafyiyaa waxay laazimsanaysaa shayga caamkaa inuu sugan yahay waktigii baa dhacay insha allahu tacala halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka